tan iyo sawaxankan aad maqlaysaan ma ahan shacab mudaaharaadaya mana ahan bulsho dhibaatooyin kala duwan ka cabanaysa aan gudaha usoo dharaandhiriyo warka nuxurkiisa waa ciidamo boqolaal ah oo ka tirsan xabashada etoobiya oo ku raran gaadiidka xamuulka ee xambaara askarta iyo gaadiidka loo yaqaano taangiyada kuwaasoo kusoo qulqulaya gudaha dalkeena soomaaliya askartan etoobiyaanka ah lama oga halkay geediga u yihiin ama ay ku wajahan yihiin warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka ayaa warar iskhilaafsan oo lidisku ah ka soo saaraya ciidamadan etoobiyaanka ah xogo hoose warbaahinta loo soo dusiya ayaa sheegaya inay ciidamadan etoobiyaanka ay ka garab dagaalami doonaan axmed madoobe oo dirir xoogan kala dhexaysa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud askartan ayaa laga warhelay iyagoo kasoo tallaabay xadbeeneedkana marayana degmada doolow ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya markan khilaafka waxaa saameyntiisa si weyn looga dareemaya gobolka gedo oo uu ku sugan yahay islamarkaana ciidamo badan ku abaabulaya wasiirka amniga maamulka isku magacaabay jubbaland kaasoo haatan ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo oo ah halka ay soo gaareen kolonyada ciidamada etoobiya dhinaca kale dowladda federaalk ayaa gebi ahaanba kisay duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha ee gobolada kadib markii ay gaashaanka u daruureen oo ay ka biyi diideen inay daabulaan ciidamada dowladda federaalka halka ciidamo etoobiyaan ah oo horar ahna ay soo gelayaan waddanka soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha degmada bared xaw ee gobolka gedo ninka lagu magacaabo cabdifataax nuur oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa si cad u sheegay inay garab taagan yihiin dowladda federaalka waxa uu intaa ku daray in waxa loogu yaro doorasho qof iyo cod ah laga hirgelin doono dhammaan deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka gedo oo sidaan ognahay gobolka ay ku baratamayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland haddaba waa kan cabdulfataax nuur guddoomiyaha degmada baled xaawo oo la hadlay saxaafadda maamulka degmada baled xaawo wuxuu garab taagan yahay dowladda federaalka wuxuu runtii waxaa weeye taageersan yahay markaan waxaa weeye qaymeyn ku samaynay xaaladda iyo uu dalka uu ku jiro oo aan aragnay soomaalinimo waxaa weeye wax ka fiican inaysan jirin waxaa weeye inaan runtii garab istaagna dowladda federaalk soomaaliya ku garab istaagna hannaanka doorashooyinka qof iyo cod oo runtii laga hirgelin doono deegaanada waxaa weeye soomaaliya oo dhan runtii laga hirgelin doono waxaa runtii waxaa weeye laga hirgelin doonaa doorashooyinkaas oo dhan dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyadoo loo maraya sharciyadii doorashooyinka ee baarlamaanka ee federaalka ay ansixiyeen
xaalad cakiran oo aan sal adag lahayn ayaa ka taagan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland dagaalka ayaa markaan u muuqda mid dhinacyada dowlado shisheeya u habarwacanayaan mar welibana isha lagu hayo in dhexdooda ka dhaco loolan adag oo faraha laysaga gubto